أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegeystayaal waa duhur talaada ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay toddobada bisha shanaad ee jamaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijri qodobada wararka andalus duurnimadan kuwada ugu door karan waxaa ka mid ah gaal ameerikaan ah oo hubaysan ayaa weerar ku qaaday maqaayad ay leeyihiin dad soomaaliah oo ku taala gudaha dalka maraykanka malaayiin ruux oo amxaaro ah ayaa waxaa soo wajahay xaalad adag oo dhanka nolosha ah xilli dagaalla culus ay ka socdaan waqooyiga dalka itoobiya guddiga gurmadka fatahaadaha ee mujaahidiinta ayaa gurmad lacaga gaarsiiyey bulshadu ay fatahaaduhu saameeyeen ee ku dhaqan degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose kataa'ib al akhbaariye ayaa baahisee muuqaal lagu soo bandhigayo askar taa'ibin oo isku soo dhiibay maamulka wilaayada jubbooyinka muqaawamada muslimiinta filistiin ayaa sheegay inay gubeen in ka badan konton gaadiidka dagaalka yahuudda kadib dagaallo saacadiya lasoo dhaafay ka dhaca magaalada khaza saraakiil ka tirsan dowladda siliibiyadda ee kenya ayaa ku dhaawacmay shil diyaaradeed oo ka dhaca gobolka wajeer oo ka mid ah dhulka ku hijira gumaysiga dowladda kenya dowladda kaafiradda ee koonfur afrika ayaa xabsiga dhigtay dhallinyaro soomaali ah xilli ay sii kordhayaan dilalka iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaasi ardayda macadka umusalama ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka tarjumaya heerkooda waxbarasho kadib munaasabad ka dhacda deegaanka barbaare ee wilaayada islaamiga ee baay intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka duurnimo idaacadda islaamiga andalus duurnimadan kuwada ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran gaal ameerikaan ah oo hubaysan ayaa weerar ku qaaday maqaayad ay leeyihiin dad soomaaliah oo ku taala gudaha dalka maraykanka sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen eliyaas cabdulaahi waxaa toogasho khasaare geysatay lagu beegsaday goob ganacsi oo ay leeyihiin shakhsiyaad soomaali ah taas oo ku taalla gudaha dalka maraykanka toogashadan ayaa si gaar ah looga fuliyey goob maqaayad ah oo ku taalla gobolka arizona waxaana halkaasi ka dhashay khasaare xooggan oo soo gaaray shakhsiyaadkii goobtaasi ku sugnaa inta la xaqiijiyey ilaa hadda waxaa halkaasi ku dhaawacmay afar ruux oo soomaali ah booliska maraykanka ayaana sheegay inay gacanta ku dhigeen ruuxa lagu tuhmayey inuu weerarka ka dembeeyey oo goobta gaari uga baxsaday toogashadan ayaa ku biiraysa kuwo horay sidaanoo kale loogu beegsaday jaaliyadda soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalka maraykanka julaay labaatan iyo shanteedii laba kun labaatan iyo labo ayay ahayd markii toogasho ka dhacday magaalada wasi jordan ee carrigaasii maraykanka lagu dilay ilaa saddex ruux oo dhallinyaro soomaali ah mahadsaned elias malaayiin ruux oo amxaaraha ayaa soo wajahday xaalad adag oo dhanka nolosha ah xilli dagaalla culus ay ka socdaan waqooyiga dalka itoobiya warbixinta warkan waxaa faahfaahinaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan wararka ka imaanaya gobolka amxaarada ee dalka ethoobiya ayaa sheegaya in dad ku dhow laba milyan oo ruux ay la ildaran yihiin cunno la-aan iyo cudurro kala duwan oo ay ka mid yihiin daacunno calooleed malaariya iyo jadeeco taasina ay usii dheer tahay dagaalada xooggan iyo duqeymaha dowladda ay ku hayso dadka amxaarada ah ee kasoo horjeeda hanaanka siyaasadeed ee abay axmed gobolka bahardaar oo ah gobolka labaad ee ugu weyn dalka ethoobiya ayaa laga soo calaamadeynayaa in dhibaatada ugu daran ee gaajada iyo cudurrada ay ka jiraan ilaa siddeed boqol oo kun oo xeryaha barakacayaasha ah oo ku yaala waddanka ethoobiya hay-ad gaaleedka caafimaadka qaramada midoobey ayaa sheegtay in gurmad caafimaad ay la gaareen dadka tabaalaysan ee amxaarada ah ee ku nool gobolka bahardaar waxay hay-adan sheegtay in gobolku ay ka jirto xaalad adag oo isugu jirta abaaro iyo colaado iyadoona intaasi ay usii dheer tahay dagaalada xooggan ee dowladda ay kula jirto jabhadda amxaarada faano oo ka mid a jabhadaha ugu awooda badan ee dagaalka ka wada gudaha ethoobiya dadka ugu badan ee gobolkan ku nool ayaa ah kirishtaan waxaana dhaqan iyo caado u ah in goobaha ay ku gutaan cibaadadooda baadilka ah ay kaga meertaan biyo ay ku sheegeen inay barakaysan yihiin oo ay u isticmaalaan nadaafadda jirkooda iyo caafimaadkooda taasina kama hor istaagan cudurrada daacuun carooleedka malaariyada iyo jadeecada hase yeeshee waxaa dhanka kale sii kordhaya nadaafadarrada baahsan ee sii faafinaya cudurrada kala duwan ee laga soo diiwaangeliyey gobolka amxaarada mahadsanid abu xasaan guddiga gurmadka fatahaadaha ee mujaahidiinta ayaa gurmad lacaga gaarsiiyey bulshada ay fatahaado u saameeyeen ee ku dhaqan degmada bu'aale ee wilaayada jubbooyinka sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen cabdiwahaab maxamed bukhaari iyagoo gudanaya waajibaadkii ay u idmeen hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayay guddigii maaraynta fatahaadaha mashruuc lacaqaybina ka sameeyeen degmada bu'ale ee wilaayadii islaamiga ee jubbooyinka oo ka mid ahayd deegaanadii uu kusoo fatahay webiga jubba mashruucan waxaa ka faa'iidaystay in badan oo ka mid ah qoysaskii ku saamoobay fatahaadihii ka dhacay degmada bu'aale waxaana qoys kasta uu nasiib u helay lacag dhan konton dollar taas oo wax weyn u noqon doonta intii nasiibka u yeelatay idaacadda islaamiga andalus oo goobjoog ka ahayd goobtii mashruuca lacaqaybinta ah lagu sameynayay ayaa waraysiyo la yeelatay qaar ka mid ah dadkii la siiyey lacagtii kontonka dollar ahayd ee ka timid guddiga gurmadka fatahaadaha ee dhowaan uun mujaahidiinta ay ku dhawaaqeen sheexayo cali xaamid maxaa lagu siiyey marka maanta konton dollaraa liisi ilaahan ku mahadina walaayadan ku mahadina cabdulaahi cabdi ducaali waxaan ka soo barakacay xaafadan heegan xaafadda heegan maxaa lagu siiyey marka maanta maanta lacag konton dollaraa liisi magacaaga cabdi maxamed cabdulaahi haye xaggee ka soo barkacday waxaan ka soo barakacay xaafadda heegan xaafadda heegan maxaa lagu siiyey marka lacag konton dollar cabdisalaan maxamed xasan maxaa lagu siiyey marka maanta laba qof baa boqol dollar lagu kala goosanaa haye konton iyo konton waay waan gartay maxaa ugu ducin marka mujaadiinta ilaa inuu qayrsi gaalada inuu ilaa jebiye cabdulaahi sidbaa la yidhaah waaya xaggeed ka soo barkacda adiga horseed horseed Ah.
maxaa lagu siiyey maanta walaal konton dollar konton dollar Ah.
yaa ku siiyey walaal lacagtaas Eh, waxaa siisay allah barkeeye culamada mujaahidiinta al-shabaab mujaadiinta Ah.
maxaa ugu ducin marka mujaadiinta ilaahay khayr ha siiyo guul allah ha siiyo haye wakaa gaalada maxaa ka horreysa gaalada allah ha jebiye amiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xilli kasta u gurmata dadka muslimiinta ah ee ay mas-uulka ka tahay waxaana dadka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ay ka nasiib badan yihiin kuwa ku sugan goobaha uu cadowgu joogo kuwaas oo maalin kasta muuqaalo iyo sawirro inta laga qaado haddana aysan jirin cid wax u qabata mahadsanid bukhaari dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose faahfaahin arrinkaasi ku aadan waxaa eegaya walaalkeen nuur cali warsame abusheyba ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta afrikaanta ee deegaanka lambar lixdan oo ka mid ah deegaanada cadowga allaha uu duulaanka saliibiga ah kaga sugan yahay ee wilaayada shabeellada hoose waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan diryanka dagaalka ayaa si aad ah looga maqlayay deegaano si aad ah kaga fogfog lambar lixdan iyadoona ciidanka mujaahidiintu ay dhowr jiha ka weerareen xeradaasi maalmo ka hor ayay ahayd markii qarax ka dhacay deegaanka lambar lixdan ee wilaayada shabeellada hoose lagu dubtay afar ka mid ah ciidamada kufaarta afrikaanta saacdihii lasoo dhaafay ayaa ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta kenya ee lagu magacaabo xere bawuri oo ku taala gobolka laamu ee ka mid ah dhulka muslimiinta xoogga ay kaga haysato saliibiyiinta kenya ciidamada mujaahidiinta ayaa har iyo habeenba fuliya howlgallo kala duwan oo ay la beegsadaan kufaarta iyo murtadiinta isu soo bahaystay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid abusheyba kataayib al akhbaariye ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo askar taa'ibiin ah oo isku soo dhiibay maamulka wilaayada jubbooyinka warbixinta warkan waxaa eegaya walaalkeen xaaris cabdulqaadir kataayib al akhbaariye ayaa baahisay qaybta labaad muuqaalo lagu soo gudbinayo askar taayibin ah oo kasoo goostay safka malishaadka maamulka ridaha ee jubbaland askarta toobadkaneyaasha ee filimkan kasoo muuqanaya waxaa ka mid ah axmed cabdi xasan oo qayb ka ahaa malishaadka ridada wuxuuna isagoo toobadkeena isku soo dhiibay maamulka wilaayada islaamiga ee jubbooyinka magacaygu ah axmed cabdi xasan waxaan ka shaqaynaya magaalada kismaayo maamulka ridada jubbaland waan ka soo goostay waxaan isku soo dhibay walaayada buraxaaje axmed ayaa sidoo kale ka sheekeeyey sida loogu soo dhiweeyey deegaanada uu ka taliyo maamulka islaamiga ah iyo farxadda uu dareemayo iyo sidoo kale xaaladda ay ku sugan yihiin malishaadkii uu kasoo goostay si qurux badan ba laga soo dhawaya hal habeen ma dareemin baan kordhiiso xagasho yar oo cabsi ah farxad baan ku noolaa intaan joogo kismaayo cabsi badan lama seexadaaba lagu yidhi waayo ma seexan karaan aaw waxaa lagu leeyahay xerhebeed ba la soo weerarayaa tana aaw qismeedaadan qarax ku soo foolaysan tan aa waxa laga si loo socon waada ka u bariya laga yaababa baabuurta awsay ordayeen bashadaal kale uga u bariyo kalsooniya ma jirin sidoo kale askarta toobadkaanayaasha ee filimkan kasoo muuqanaya waxaa ka mid ah maxamed buule oo isagana ka sheekeynaya isasoo dhiibitaankiisa iyo sida loo soo dhoweeyey magacayga waa maxamed buulle muumin waxaan ka imaaday magaalada kismaayo waxaan ka tirsan ciidanka dhaban sugidda hurinta koowaad ee buulo futuure waan ka soo baxay waxaan iska dhiibay degmada buulixaaji ee joogta walaayada islaamka ma hadda ilaahay baa ugu soo naatay inta iga dambaysay inta iga horraysayba intaas dee islaamka inay isu dhiibaan ama ay meesha islaamku ka taliya imaadaan ayadoo ay taallaan nolol fiican ayadoo ay taallaan mid aakhara ayadoo ay taallaan mid adduun wuxuu taa'ibkan ka soo noqday safka murtadiinta ka sheekeynaya dhinacyo ka mid ah dhibaatooyinkii uu la kulmay intii uu qaybta ka ahaa malishaadka axmed madoobe taliyaha oo su'aalay markii fayl la geliyo saa u istaagno oo fayl ku jiro soo si wuxuu hadlay wuxuu yidhi waa fasaaniga aad fartaan taagay ma hadli karaa haa waa hadli kartaa waa su'aalay su'aashu ugu weyneed baa ahayd su'aalo waxaa idhi taliye annagoo islaam baan nahay gaal etoobiyaan ha garabkanaga taagan oo ka garab dagaalanay ama gaal kenyaati aan ka garab dagaalanay xabad baa dhacayso nin laa ilaaha ila allahu ilaa soomaaliya xabad ku ridaynaa marka anu maxaa nahay haddii aan gaal kenyaatin intiga taaganya mid soo etoobiyaan intiga taaganya xabadna aan ridahayo maxaa noqon karaa aniga istaag buu yidhi inqaab baa tahay xabadka alku lay dhigay afar saac markaa mees jifana way soo qaaday dib dambe aa iswaraysanay dee xabsi baad ii wadaa baan u mayn markii horena codsiga aan dhiibtay wuxuu ahaa inaan leexirin haddaan qalad galo waan iga ballan qaaday taliye kuma xidha ayuu yidhi laakiin waxaan kuu sheegayaa buu yidhi waxaad is su'aashay meesha ma yaallaan su'aal diini baad weyse diinin meesha uma joogno dastuur baa meesha yaalla diin baad ila soo aaday buu ciidankiina waad ku bogaadinaysa waad leedahay maxaan ahay nin gaarka shaqaynaya ciidankii ama dagaalama ama askacadu iska dhicin lahaa ama waxa dhicin lahaa baad arrintaa ku bogaadinaysaa buu waa qaladka ugu weynaad gashay buu sidoo kale kataayib al ikhbaariye ayaa soo gudbinaysa toobadkeenka laba askari oo kasoo goostay malishaadka ku kala sugan deegaanka cabdalla biroole ee dulaadka magaalada kismaayo iyo sidoo kale degmada afmadow ee wilaayada jubbooyinka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ka imaaday magaalada cabdulla biroole waan iska soo dhiibay waxaan iska imaaday beerhaani meesha liigu qaabilay weliyada igu qaabishay gaalnimada aan ku jiri ilaahay iga soo saaray magacayga waxaa waaye daro iftiin waa lay dhahaa waxaan kasoo goostay degmada afmadow muddo oo saddex sana askari ku jiray haddana waan kasoo baxay alxamdulilah afudowaan ka raaca si fiican lay soo dhaweey hormaan ku noolahay alxamdulilah askartan ayaa ka wada siman sida ay u cabirayaan dareenkooda ku aadan soo dhoweynta ay ka heleen maamulka islaamiga ah iyagoona fariimo baaqah u diray malishaadka weli ku jira safka cadowga allah mahadsanid xaarif muqaawamada muslimiinta filistiin ayaa sheegay inay gubeen in ka badan konton gaadiidka dagaalka yahuudda ah kadib dagaallo saacadiiya la soo dhaafi ka dhaca magaalada khaza sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen cabdulqaadir rabbaani lixdan gaadiidka dagaalka oo ay leeyihiin ciidanka yuhuudda sahyuuniyadda ayaa saacadihii lasoo dhaafay lagu gubay dagaalada xoogan ee ka socda magaalada khaza ee dhulka walaalayn reer falastiin iyadoo sidoo kale la laayay askar fara badan oo yuhuuda muqaawamada falastiiniyiinta oo jihooyin kala duwan ka wada dagaalka ay kula jiraan yuhuudda xaaqidiinta ah ayaa sheegay in cadowga allah ay khasaaro culus ay soo gaarsiiyeen saacadihii lasoo dhaafay waxayna wacad ku mareen in dagaalka ay sii wadi doonaan inta ay nasri ka helayaan ama ka shahiidayaan abuu cubayda afhayeenka muqaawamada oo jeediyey kelimad uu kaga hadlayey dharbaaxada cadowga ku dhacday ayuu ku sheegay in yuhuudda khasaaro culus ay dhabarka u saariyeen kadib kamaa-ino goobo kala duwan ee u dhigeen sabtidii aynu soo dhaafnay iyagoo dagaalka u adeegsanayay hubka noocyadiisa kala duwan wuxuuna tilmaamay afhayeenka in goobaha weeraradaas ay ka dhaceen ay ka mid ahaayeen sheekh radwaan beytlaahiya zaytuun tawaam waxay sidoo kale mujaahidiintu fuliyeen weeraro foolka fool ah oo askar looga dilay yuhuudda حيث تمكن مجاهدون بفضل الله من استهداف ستين آلية عسكرية صهيونية خلال هذه الايام الثلاثه منها عشر ناقلات جند حيث كانت معظم الاستهدافات بقذائف الياسين 105 اضافه الى عبوات العمل الفدائي وعبوات الشواظ وقذائف التاندم 85 وذلك في محاور تقدم العدو جنوب حي الزيتون وفي حي الشيخ رضوان وحي التوام وغرب مخيم جباليا وفي بيت لاهيه حيث لا يزال مجاهدون حتى الساعة يخوضون اشتباكات ضارية في كل هذه المحاور
dhanka kale afhayeenka abuu cubayda waxa uu sheegay in hadafka ugu weyn ee yuhuudda in uu yahay beegsiga dadka muslimiinta iyo burburinta guryahooda xilli kayaankan sahaayanada ay awood u waayeen in ay xakameeyaan guulaha muqaawamada iyo nasriga uu allah siinayo wuxuuna abuu cubayda intaa raaciyey goomaadka iyo gubista yuhuudda ay ku hayaan muslimiinta khaza in uu noqon doono kii ugu dambeeyey dagaalka ka socda magaalada khaza ee dhulalka walaalayn reer falastiin ayaa galay maalinkii shan iyo afartanaad oo xiriir ah mana jiraan ilaa iyo hadda wax guulo ah oo la taaban karo oo ay yuhuudda ka soo hoyeen dagaalka faraha looga gubtay ee ka socda magaaladaas marka laga reebo in cadowgaas allaah ay beegsanayaan goobaha caafimaadka iyo deegaanada kale oo ay ku badan yihiin bulshada yuhuudda ayaa dilay tan iyo markii dagaalka uu bilowday dad gaaraya saddex iyo toban kun oo ruux halka kumanaan kalena ay dhaawacyo yihiin ugu dambeyntiina dagaalkan xooggan iyo dhigbaxa ku socda yuhuudda sahayanada waxaan allah ka rajaynaynaa in uu noqdo kii ugu dambeeyey ee yuhuudda looga xoreeyo dhulka dhoofka lagu geeyey ee walaalahayn reer falastiin mahadsaned cabdulqaadir saraakiil ka tirsan dowladda siriibiyada ee kenya ayaa ku dhaawacmay shil diyaaradeed oo ka dhaca gobolka wajeer oo ka mid ah dhulka kuwa jira gumaysiga kufaarta kenya walaalkeen cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya inta la xaqiijiyey ugu yaraan saddex qof oo laba ka mid ah ay yihiin saraakiil ka tirsan dowladda kenya ayaa ku dhaawacantay shil diyaaradeed oo ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada wajeer ee dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga siriibiyiinta kenya warbaahinta maxalliga ayaa sheegtay in dadka shilka ku dhaawacmay uu ka mid yahay nin duuliye ah halka labada kalena ay yihiin saraakiil kenyaan ah oo agab ciidan ka soo qaaday magaalada wajeer kuwaas oo kusii jeeday deegaanka arbajahaan ee isla gobolka wajeer diyaaradda shilka la gashay saraakiisha kenyaanka ah oo ahayd mid yar ayaa la sheegay inay soo dhacday wax ka yar hal daqiiqo markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha magaalada wajeer lamana oga sababta rasmiga ah ee keentay shilkaasi sawiro laga soo qaaday goobta uu shilku ka dhacay ayaa muujinayay burburka soo gaaray diyaaradda saraakiisha dhaawacantay iyo duuliyaha ayaana loola cararay xarun caafimaad sida uu xaqiijiyey sarkaal kenyaan ah weli ma garanayo waxa sababay shilka laakiin dhibanayaashu waxay ku jiraan isbitaal xaaladooduna waa lala tacaalayaa ayuu yidhi sarkaalkan kenyaanka ah shilkan ka dhacay garoonka magaalada wajeer ayaa qayb ka noqonaya shilalka diyaaradeed ee sannadihii u dambeeyey sida joogtada ah kaga dhacayay gudaha waddanka kenya iyo dhulalka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga kenya kuwaas oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen askar iyo saraakiil fara badan mahadsaned cabdulqani dowladda kaafirad ah ee koonfur afrika ayaa xabsiga dhigtay dhallinyaro soomaali ah xilli ay sii kordhayaan dilalka iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaasi walaalkeen casaam carafaad ayaa warbixinta warkan eegaya wararka ka imaanaya dalka koonfur afrika ayaa waxay sheegayaan in xabsiga la dhigay dhallinyaro soomaali oo ku sugnaa dalkaas waxaana lagu xidhay magaalada mowsina dhallinyaradan la xiray ayaa waxay tiradooda gaarayaan ilaa iyo saddex iyo toban dhallinyaro ah labana ogaa sababta dowladda koonfur afrika ay u xirtay mid ka mid a soomaalida ku nool dalkaasi ayaa ka warbixinaya sida loo xiray waxaa dhacday home farska qaybteeda qaxootiga ee musiina soomaalidii timiday oo ballan ku lahayd ballanta loo qabtay oo ballanku imiday dadkani dad waxay ahaayeen waddanka joogay laakiin bilaa sharci ahaa oo sharci soo doontay markay yimideen waxaa dhacday dadkii in gudaha la geliyey gudaha markii la geliyeyna waxaa laga qaaday waraysiyo waxba sharciya lama siin dadkii xadhig baa loogu daray shabaglaa loosoo diyaarsaday dadkii shabaglaa lagu guray waa la xiday bolstationka la geeyey haddana waxay ku jiraan xabsi ma garanayaan sababta lagu xidhay waddanka koonfur afrika ayaa waxaa si joogta oga dhaca dilalka dhaawaca iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanayo soomaalida halkaasi ku dhaqan waxaana xusid mudan in booliska dowladda koonfur afrika ay qayb ka yihiin dhibaatada lagu hayo soomaalida ku dhaqan dalkaas mahadsaned casaam ugu dambeyntiina ardayda macadka umusalama ayaa sameeyey bandhig cilmiyaad ka tarjumaya heerkooda waxbarasho kadib munaasabad ka dhacday deegaanka barbaare ee wilaayada islaamiga ee baay sida warbixinta warkan mar kale uu ku eegayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan
macadka umu salama waxa uu ka mid yahay macaahidda sharciga ah ee ay wax ka bartaan gabdhaha muslimaadka ee ku nool wilaayada islaamiga ee baay waxaana uu soo saaraa gabdho aqoontoodu diineed ay tahay mid wanaagsan ubadkoodana diinta gaarsiin karo bandhig heer sare ah oo ay sameeyeen gabdhaha wax ka barta macadka umusalama faraciisa deegaanka barbaare ee wilaayada islaamiga ee baay waxay ku soo bandhigeen qaybo ka mida aqoontii ay macadka ka barteen goobta bandhigga uu ka dhacayay waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin ka socotay maamulka islaamiga deegaanka barbaare ugaasyo ganacsato macallimiinta wax ka dhiga madaarista diiniga ah iyo marti sharaf kale gabdhaha muslimaadka ee wax ka barta macadka umu salama faraciisa deegaanka barbaare oo ah gabdha aqoontoodu ay aad u sarreyso waxay isugu jiraan dad waaweyn iyo gabdho da'yar oo aqoontoodu ay sarreyso waxayna si wada jira u soo bandhigeen heerka ay gaarsiisan tahay aqoontooda diineed
الأولى كان كوان العلم علمه وهو علمنا معرفة الله إلهي برشيدس ومعرفة نبيه نبشه نبشه نبرشيدس صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام دين سيسام كانت البرا بالأدلة دليلها الثانية كان لمعت العمل كعمل فلو به بالدين دين تلك عمل فلو. الثالثة كان سداد الدعوة نسكويرة إليه دينتين سكوير الرابع كان عفرة الصبر صبروا على الأذى لكل صبر فيه في الدين دين تدس كتيرة إن الله إلهي لا يغفر مضافه أي يشرك لكن شرك واحد به إلهي ويغفر ضعفه ما دون ذلك ويشركه كل من يشاء وينكس دون ضعفه وقال تعالى إلهي سلمي بيري إنه إلهي من يشرك لكن شرك واحد به إلهي فقد حقيقة حرم الله إلهي وحارم عليه الجنة الجنة ومأواه مكان هو شيء النار نار وما الظالمين الظالمين من أنصار لن قرقاروا منه ومنهم أيضا قمتها الذبح قوره لغير الله إله غشيا كمان قف ويذبح عن قوره وللجن الجنة وللقفر قفرا
لا إله إلا الله فيها نصب من الشيطان من أمين من نصب نار الكرة الشيطان الذي كرة إلى الكرة الشيطان شيء شين كرة إلى الكرة ضاني ضان كرة الكرة نين نصب الرجيم الذي كرة إلى الكرة رجيم را الكرة جيمي جي جي نصب الكرة ميمي نصب wilaayada islaamiga ee bay ayaa sare u qaaday macaahidda gaarka u ah haweenka muslimaadka maadaama haweenku ay yihiin barbaarinta jiilka soo korayo haddii ay aqoontoodu wanaagsanaatana ubadkoodu ay noqon doonaan insha allah kuwa ku barbaara diinta islaamka anfacana diinta dalka iyo dadka muslimiinta oo dhan mahadsanid abu xasaan warbixintiisana waxay guni gebagabo u ahayd warkii duurnimo andalus aad ka dhegaysanayseen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu